ayaan taleefonka kula xidhiidhay oo aan weydiiyey sida dowladdiisa soomaaliya ay u aragto go'aanka kenya ee ah in qaxootiga lagu raro muddo saddex bilood waxaana wasiirku ku jawaabay horta anaga weli wax official oo dowladda kenya noo soo dirtay ma jiro waxaana iguma qaadaa amba waxay tahay xataa u n h c r wax official oo loo soo gudbiyey ma jiro marka arrintaasi iyadu horta official ma aha haddii haddii kalena waxa weeye waa in in maaragtay soomaalidu ay ku noqoto waddankeygii cid walba way isku raacsan tahay international law baa jira agreement lala saxeexday dowladda kenya jira oo ay la saxeexday jimciyadda qurumaha ka dhexaysa annagu waxaan wada leenahay tripartite agreement waxa yidhaha annaga iyo kenya iyo naga dhexaysa iyo iyo united nationska marka si maaragtay habaysan oo aan deg deg ahayn oo loo baahan yahay in xuquuqal insaanka iyo safetyga dadkaasi iyo xuquuqda dadka kenya wax walba la ilaaliyo markaasun bay suurtoobi kartaa in in in dadka soomaalida ay ku noqdaan meeshay ka yimaadeen iyo iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo baadiyaha ay ka yimaadeen meelo kala gooniy ay ka yimaadeen in la hubiyo inay dhulkaasi ammaan yihiin marka dowladda kenya waxay leedahay oo qaramada midoobay gaar ahaan hay-adeedan qaxootiga u n h r ta ay ku eedaysay inay ku guuldaraysteyn dadkii ay celiso saddex bilood bay u qabatay oo dadka qaarkii ay leeyihin waa muddo kooban hay-adihii xuquuqda aadanaha ka qaylinaya human rights watch ay ku jirto marka idinka dowladdiinan haddii ay leedahay xitaa qaramada midoobey haddii ay celin weyso annagaa xoog ku celinayna sidaad u aragtaan arrintaasi ma kala hadashay umamale ee waddanka kenya waxa weeye waddan sharci ku dhisan oo constitution leh oo xuquuqal insaanka ka warqaba ilaaliyana wax meeshan force maaragtay waxaa la yidhaha force repatriation oo oo uma malaynayo inay dowladda kenya isku isku dayeyso inay inay inay samayso marka annagu diyaar baan nahay mar walba inaan dowladda kenya iyo iyo mataqaanaa jimciyadda qurmaan ka dhexaysa aan kala hadalno arrintan sidii xal looga gaadhi lahaana laga wada tashado qof ma jiro adduunka qaxooti meel ku jira oo oo oo oo qaxootinimada mataqaanaa doortay ma jiro dadka dhan baa ku keen dhan baa kusoo qasabtay colaad baa kusoo qasabtay kiina way sii dhammaanaysaa marka waxaa loo baahan yahay sida ugu wanaagsan dadkaana xuquuqdooda loo ilaalin karo dadka kenyana loo odhan karo dadka iyagii in badan baad hayseene waad mahadsantihiin iyo dowladda kenya in lagu dhaqaaqo un weliy ma kula tahay in waktigeedii aanay ahayn inkastoo horta horey aad uga wada hadasheen idinka iyo qaramada midoobey u n h c r iyo kenya oo weliba wadahadal saddex geesooda uu jiray laakiin xilligan lagu soo beegay markii gaariso weerarka uu ka dhacay in dadkii soomaalida la xirxiro akoonadii ay ku lahaayeen xaafadda islii in ganacsatadii soomaalida kulli xawaaladahoodii la xirxiro sideed u aragtaan dadka qaarkii xitaa human rights watch baa waxay leedahay waa lagu owlkacsanayaa kenya waxay ahayd dadka dhibaatada u geystay inay raadsato maya saddex wax baad iweydiisay midda ugu horreysaa waxa weeye wax wax la hubo oo la og yahay oo farta lagu fiiqi karo in dadka dhibaatada u geystay gaarisa university maaragtay wax binaadamnimada ka baxsan sameeyey inay inay yihiin dadka maaragtay qaxootiga horta taanu weli wax huba oo ka hadlaya maaragtay laakiin maxaa kusoo aadi xagga xawaaladaha xagga xawaaladaha dhamaysto haye
xagga xawaaladaha xawaaladaha ka furan dalka kenya waxa weeye kambaniye kenyana oo sharci leh oo bixiya cashuur oo iibsada oo mataqaanaa bixiye licenska lacag maya wasiir xawaaladahan la xiray xawaaladahan la xiray saddex iyo toban xawaalado soomaaliya wey magacyo soomaaliya wato maya magacyada soomaalida ha wataan dadka iskale originalkoogu inay soomaali yihiin weeye laakiin waxay ka shaqaystaan dalka kenya macnaheeduna waxa weeye waa waxa weeyaan shirkad kenyana weeyaan ani haddaan hadda shirkad ka furto nairobi shirkad soomaaliya maaha waa shirkad sharciga marka hadalkaada wuxuu u dhacayaa wax naga quseeya ma laha maya maya jirto taasi waxaan kuleeyahay uun ciddii wax lagu haysto lagu og yahayna sharcigaha lala tiigsado wixii kalena waa sharci daro in laga xidho mataqaanaa laga xidho baayamushtar ku furan sharci waan diidanahay waanan kala hadalay mana hagaagsana wasiir dadka qaar waxay leeyihiin dadkan qaxootiga kenya muddo dheer bay soo martigelisay intaasi nagu filan bay leeyihiin dowladdiinnan markaad eegto se uma muuqato inaad ka seexateen waajibkiinni inaad bulshadiinni soo dhoweysaan oo mar horeba adinku aad go-aankaas qaadataan intii kenya ay iyadu hormari lahayd
farxaan waxaad waxaa su-aashaad waxa u eg tahay inaad adduunkada ka timi oo wax laga seexday iyo aad sheegayso soomaaliya labaatan sano ay dhibaato ku jirtay labaatankii sano ay ka soo baxaysaa wixii alla wixii dadka loo qaban karaba waa loo qaban dad badi dad badanna waxay ku noqdeen soomaaliya iyo dhulkay ka yimaadeen dadka qaarkood waxay ku dhasheen waxay ku dhasheen qaxootiga meeshuu hadda degan yahay dhadhaaf bay ku dhasheen meel kale ma yaqaanaan waxa weeye in si habaysan oo xuquuqda bini aadanka raacsan oo ay ku jirto nabadgelyo inay dadkaasi u noqdaan dowladda soomaalidana tamar intay leedahay had iyo jeer way ka hadashaa inta gudaha ku jirtaba ayaa iyaguna jirto oo dowladda soomaalidu ay ka warhayso iyo jimciyadda qurmaa ka dhaxaysa iyo iyo waddamada kale ee deeqbixiyaasha marka arrintaasi waxaan u malaynayaa arrin inay tahay lagu degdegay waanan rabnaa inaan kala hadallo dowladda kenya iyo iyo united nationska